maatay waxaan ku wadnay inaan waraysi la yeelano wasiirka boosada iyo isgaarsiinta mudane cabdirasaaq cabdiraxmaan xasan oo loo yaqaano jarule hase yeeshee wuu ka cududaartay waraysiga isagoo noo qoray taleefanadiisa iyo iimadiisa uu sheegay in wixii macluumaad oo ku saabsan badda soomaaliya lagu soo diro halkaas markaasna uu ballan qaaday inuu si toosa ugu gudbinayo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkii heshiiska seexay laakiin taas waxaa ka horreysay xaflad uu la qaatay soomaalida minnesooto ku dhaqan wasiirku ayuu halkaasi wuxuu kaga hadlay heshiiska badda isagoo tilmaamay inuu laba maab oo khaldan madaxa la isku geliyey saas darteed markaan u sheegno aan niri arrinta badda waad ka hadashay ilaa ilaa waa inaad haddana aad waraysi soomaalito ka siisaa si aad uga hadashay aad ugu dhiiratay inaad hadda mar labaadna xaqiiqa aad ka og tahay wuxuu codsaday inuusan si public media oo laga duubaya uusan isagu bixin karaynin oo islamarkaasna uusan rabin wasiir arrinuu saxiixa inuu isagu ka hadlo ee loo baahan yahin wasiirkii ra-iisul wasaarihii iyo ciddii heshiiska gasha saxiixday in su-aal laga weydiiyo wuxuuna ballan qaaday inuu u gudbinayo su-aalaha iyo wixii mataqaanaa ku saabsan macluumaadka badda oo dhan saa darteed hadda waxaa nala jooga cabdulaahi cali faarax oo ah master una shaqeeya stateka minnesoro kana shaqeeya maxkamadda iyo commissionka sembol xuquuqda aadamahana mataqaanaa qaabilsan ama u dooda mudane cali marka ugu horeysa soomaalita kusoo dhowow
waa mahadsantaa walaal
waxaad ka qayb gashay xafladdii uu wasiirka cabdirasaaq jurle uu ka qayb galay uu kaga hadlayay labada maab iyo in somaalitog ay laba maab islahayn ay madaxa soo gelisay dadka witnesska ahaa ama markhaatiga meesha fadhiyey baad ka mid ahayd marka maxaad nooga sheegi kartaa mudane
waa run weeye waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibka u helay inay sida goonida ah ula u adres gareeya ninka la yidhaahdo jurilo oo ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda kumeel gaarka waxyaabihii ugu importantsanaa waxay ahaayeen markii uu ka hadlay arinta badda oo aan anigu ogahay haweynta somaali tok oo aada iyo aad iyo aad investigation dheer ku samaysay arrintaa iyada ah xaqiiq tiro badana ka qoray waan ugu mahadinayo waxay ka qoreen micnaha ay u yeesheen dadka soomaaliyeed iyo sidii ay ay ay u update gareeyeen waxa ka socda soomaaliya iyo khaladka ay gelayaan dadka mas-uuliyiintaah oo soomaaliya ka mid oo anigu aan personal aaminsanahay inaysa xitaa aqoon u lahayn waxyaabaha qaarkood oo ay samaynayaan waxaa ka mid ah waxyaabihii wasiirku uu yidhi inuu si babliga u daafaco saxiixii la saxiixay nairobi ka dhacay oo lagu saxiixay wasiirka arrimaha dibadda xafiiskiisa oo nairobi ku yaalla oo ahaa in shalfka loo qaybiyo soomaaliya iyo kenya oo ahaa in kenya iyo soomaaliya ay isku haystaan xaduud badeed oo uusan weligeed jirinin xaduud badeed dad badanoo aqoon yahanin anugu aqoonyahaniinta badda kuma jiro laakiin dad badanoo aqoon yahanina waxay sheegeen in aysan necessary ahayn arrintaa in la saxiixo wasiirku waa daafacay arrintaas kuma ekaanin inuu daafaco ee wuxuu naqdiyey oo uu ka soo horjeestay oo welibana si babliga u ceebeeyey somaali tog iyo idaacadihii soomaaliyeed oo arrintaa ka hadlay caliirly wuxuu ku yidhi waa wax fabrication oo la isku daray laba maab oo aan islahayn markuu ka hadlayey wuxuu ekaanin expert u ah wuxuu ka hadlaayo dadkii meesha joogay ay inta badan ku qanacsanaayeen wuxuu u sheegayo of course hadda waa nin mas-uuloo weyn waana nin mutacallin oo dad tiro badan ay ogyihin oo mutacallin yahay waxaa haddana ceeb noqotay inuu ka gaabsado ama u diido inuu la hadlo medyadii maxaa yeeley medyadu iyadaa su-aal weydiin lahayd spacifica iyagaa particularly ka warqaba questionska qaarkood marka isma qabanayso i believe inay dadka publica u baahan yihiin more inuu arrintaas medyadu aysan ka joogsanin
cabdullahi waa mahadsan tahay weli waxaa naga xasuusa inaan joogno sembol hotel oo madaxweynahu federaalka uu joogo oo wasiirka aan kula kulmay hadda waxaad ujeeda mudane inaan wasiirka cabaar muddo la fadhiyey meel geesa oo aan waraysi ka rabay wuxuu codsaday inuu ka gaabsado isla markaasna xiriir lala soo sameeyo haddaan taa ka gudubno waxaa jira markaad waxaan umalaynayaa markii horan oo xafladda qabtay witness ama markhaati waad ka ahayd haddana markhaati waad ka ahayd inuu mataqaanaan inaan la kulmay oo mataqaanaa aan muddo wada fadhinaan aan wada doonnay marka dambena aan ku gabagabeynay inuu arrintaani u gudbinayo cidda ay khuseyso madaxweynaha ay ra-iisul wasaare yihiin taas markaa ka gudbo labada markhaati waad ka noqon doontaa hase yeeshee waxaa jira sawir aad itustay oo aad ka qaaday wasiirka isagoo labada gacmood isa saaraya oo maabka tilmaamaya sharaxaad noocya baa naga siinaysaa qaab noocyaas aad u qaaday sawirkaas oo mid ahaa aada u caji badan waa mahadsantaa again sawirkaas waa hayaa waana la sheergaraynayaa mataqaanaa somali tok waa fantastic weeye new modern worldka lagu jiro waa very clear inaan qofku waxyaabo tiro badan qarin karinin marka am glad inaan musawirka hayno inaanu hayno not only keligey ilaa boqolaal qof oo witness u ahaa arrintaas iyada oo weliba dad intellectual oo waaweyn ay ku jireen oo clearly kugu sheegi kara waxa ka khaldan hadallada isdabamarsan oo wasiirku uu noo sheegay again anigu wasiirka hadeer madihii waa saxsan yahay waa qaldan yahay laakiin waxaan diidayaa in la misliid garayo dadka shacabkaa dadka run ahaantii mediada existensigooda waxa weeye inay ay highlight ku samayso war maxaa khaldan oo waxa khaldan markaas dadku isweydiiyaan oo dadka expertgayo markaas ay iyagu jawaab ka bixiyaan maaragta again waa ku mahad celinayaa somali tok i wish inaad mataqaana arrintaas sii wadaan oo idinka fariisan i wish inaad toosh ku shidaan wixii khaldan waa mahadsantiin
cabdullaahi waxaa jira dad badan isweydiinayaan runtii waxa u inta lagu gudbin la-yahay go-aankii baarlamaanka marka taas maxaa keena baad isleedahay maadaama aqoon-yahanada ka mid taha adig
arrintii baarlamaanka oo soomaaliyeed waxaad u malaysaa waxaad u malaysaa inay late very late ay timid anigu personally inkastoon expert u ahayn oo idin sheegay markii hore haddana research baan sameeyey haddeer mo information world baa lagu jiraayo un-ka waa tegey waa fiiliyo maxaa possible ah why ay this time necessary u ahayd in ay kenyatigu ay ay afduubaan issuga kan mataqaanaa baaxadda weyn leh oo ay og yihiin dowladda soomaliya hadeer ka jirto function garanaysaa oo weyn inaysan jirinin opportunity bay u ahayd timekii loogu talagalay in la saxiixay saxiixeen within two months waa loo soo gudbiyey already waxyaabihii loogu talagalay waa laga dhammaystay hadeerna waxay diyaar u tahay in shalfka la geliyo oo la la la qaaradeeyo soomaaliya iyo kenya xaduudka badda ay ku leeyihiin marka waa garanayay in mataqaanaa baarlamaanka soomaliya ka fariisteen laakiin anugu personal waxaan aaminsana inay very late very late ahayd maarta maasanta
cabdullaahi maxaa kasoo ka dhigaya baad is leedahay dowladda heshiiska inay ku adkaysato iyadoo ay jidha inay dowladdu ay ama soomaaliya ay lumin karto boqol iyo lix iyo toban kun oo kilomitr oo dhul badeed ah inka badan inay lumin doonto maxaa ku qasbaya isleeda in heshiiskan ku adkaysato oo meediyaha ka dhudhuntaan oo ay warcad ay ka bixin waayaan anugu personal waxaan ku qanacsanahay and I believe dad badan oo igala qanacsan inay jiraan kama jawaabi karaan waxay sameeyeen in terms of aqoon ahaan and in terms of political ahaan kama jawaabi karaan qof walbana waa fahmi karaa the time was not right waqti timeku uu sax yahay ma ahayn maxaa yeelay waa garanaynay meesha lagu saxeixay waa garanayna qofka saxeixay personally waa garanayna prime ministerku inuu marna backab gareeyey mar dambe oo ay too late tahay oo personally uu ogyahay inay too late tahayna uu saxay laakiin you know dowladuhu siyaasaday leeyihiin politicskuna waa give and take maybe na wax kale ku gateen aan anigu ogeyn taa hadda ka gudbo ma la dhihi karaa heshiiskani wuxuu noqonayaa mid taariikhda gala sidii heshiiskii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii caruusha ay ku seexday dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa cabdisheekh cali sharmaake heshiiskaasna waxaa seexay maxamed ibraahim cigaal oo xilligaas ahaa ra-iisul wasaare oo ula seexday jomo kenyatta oo soomaalidu ay ku weyday xilligaas kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii gobolada loo yaqaano n f d ee magaalooyinka dadka soomaalida ay caanka u garanaya ka mid taha magalada gaarisa la yihahdo maantana waa labadii kun iyo sagaalkii ma laga yaabaa labada kun iyo sagaalka in ay maantay mar labaad gool taariikha ay dhaliyaan kenyatiga ama dowladda kenya oo xilligaas waxaa madaxweyne ka ahaa saa xasuusatay jomo kenyatta heshiiskaas dowladdaas n f d lagula wareegahayo maantana kibaki baa ka ah masdhii kartaa dowladda kenya mar labaad baa kibaki haddana gool u dhalin doonaa sidii jomo kenyatta oo kaleeto oo two thousand nine ugu jiro inay bad ka badan boqol iyo boqol iyo lix iyo toban kun oo kilomitr
waa mahadsan tahay waa u malaynaya anigu i wish inaysan saas noqonin i wish inaan uusan suurto gelin wixii because keliyada kuma xidhna kenya iyo soomaaliya international communitiga united nationka iyo welibana world powersku inay aprove garayaan bay ku xidhan tahay wax hadeer africaanku ay decisionska noocaas oo kalea samayn karaan male laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay bushgaraynayeen oo ka dambeeyeen power worldka oo oil iyo iyagu personal interest kale regionskaas iyo areadaas oo le kenyatiga maybe baa ku fiican inay gacanta ku hayaan laakiin waxaa taariikh noqonaya nimanka haddeer wasiirada ah kuwii saxiixay iyo kuwa iyagu baakab garaynaya oo aan oo aan ku awoodin inay yidhahdaan war wax qaldan baan samaynay baa historyga gelaya adduunkuna sidai hore ma ahan adduunka haddeer waxbuu qoraa dadka shacabka soomaaliyed waxbay akhriyaan wireless internet everywhere bay haystaan waa garan karaan historyguna waa mataqaana qayb u qaadanayo mas
cabdullahi su-aasha ugu dambaysa hadaa tan ka dhigo ka aqoonyo ahaan dadka aqoonyahanada maadaamaad ka mid tahay ee gobolka minnesota ku dhaqan oo dad badan oo brofesora iyo culimo u diin badan iyo dad badan ay joogaan oo indheergarada weli ma dhicinin inaad kulan ama xaflad iskugu timaadaan aad kaga hadlaysaan difaaca badda soomaaliya iyo heshiiska kan is-afgaraad ay dowladdu saxiixday weli kamayna hadlin laakiin xog waxaa saartaan soo dhoweynta madaxweynayaasha ama wasiirada ama baarlamaanka iyo baadhiyada kaleeto baad saartaan ee tanna waxaa la dhihi karaa waa mid wadaniyada dhulbaxaya ee ku jidho ama si kale hadda u dhigo gobolka minnesota waxay aada uga soo horjeedeen dadka soomaalida ku dhaqan ciidamada etoobiya inay la wareegaan dalka soomaaliya baduna waxay ka mid tahay dalka soomaaliya maxay aqoon-yahanadu uga aaminsan yihiin oo heshiiskan iyo kulan maxay isugu imaan la-yihiin waa mahadsan tahay arrintaas waxay noo liidgaraynaysaa bigger problem soomaalida ka qaybsan waxaan malaynayaa bad la baxshay inaan haddeer kaba weyn tahayba waddankii soomaaliya oo dhan oo maqan marka aqoon-yahanadu waxay ka mid yihiin societyga soomaalida oo burbursan and i believe in iyagu ugu horeeyaan waa la helayaa nin expert oo hal issue expert ku ah oo maybe isagu drifinkaas leh laakiin waa waa su-aal meesha ku jirta weeye dadku inay keergareeyaan shaksiyaadka aysan keergaraynin interestka weyn oo nationalka ah iwish arrintaas inay mataqaanaa waxyaabo badan oo laga wada hadlayo ka mid noqoto ma garan karo why loo isugu imaan laayahay waa kuweeshinka labaatankii sano lasoo dhaafo haddeer nin walba inuu ka jawaabo ay ku adkaatay marka i hope inay arrintan u noqoto daafur ah in waddankeennii qayb qayb loo bixinayo everyday annagoo soo joogna marka ilaahay baan baryanaa
haddaan adoo iga raalla su-aasha gudubta ka dhigo dad badan oo madaxweynaha la kulmay waxay weydiiyeen badda heshiiska badda ku saabsan dadkuna jawaabo kala gedisan ayaan markaanu weydiinay ay ka bixiyay dheheen madaxweynuhu inuu yahay heshiiskaasi heshiis saxa laakiin si qaabka loo dhigay uu yahay qaab khaldan taas maxaa kale maxaa ka aaminsan tahay dad sama arag madaxweynaha la kulmay adugu sama la kulantay dad se la kulmay oo arrintaas madaxweynaha uu badda markuu ka hadlayay goobjoog ahaa ma is aragteen ha anigu personal madaxweynaha waa la kulmay shalaytana si brief aan la kulmay maantana waa is aragnay saakida hore hadeerna waa ballansannahay mar labaad mar saddexaad waa weydiiyey su-aasha ah maxaad waxyaabaha u baahan clarificationko as a head of state loo baahan yahay welibana dadka manasoro jooga o intellectualka inay maqlaan clear u noqoto aduusan weliga ka hadlin inay ka mid tahay baddu it seems inuu very reserve ka yahay ma garanayo inuu political reserve uga yahay inuu aqoon ahaan reserve uga yahay laakiin ma ma ka rajaynayn wax tiro badan inuu nooga sheego as we know madaxweynaheen maasanta
cabdulaahi aad baad umahadsan tahay waraysiga waxaa qaaday aniga ustaad cabdiweli bashiir dalboon waxaana ku sugan nahay hotelka sambol hotel magaalada caasimada gobolka minnesota aad baad umahadsan tahay meeshaad ka dhegeysanaysaana waa somali talk com